asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhawaada xilqadan shan iyo tobnaad ee taxaanaheena kabasho xilqadan waxaynu kaga hadlaynaa kalsoonida nafta ama waxaa loo yaqaana self confidence kalsoonidu waa maxay ayaynu isweydiinaynaa waxaynu isweydiinaynaa maxaa dumiya kalsoonida nafta waxaan isweydiinaynaa tallaabooyin noocmaa baan qaadi karaa si aan kalsoonida naftayda kor ugu qaado aynu ku horeyno kalsoonida nafta waa maxay kalsoonida naftu qaxitaankeeda waa lagu kala duwan yahay qofba waxbuu kalsoonida u arkaa waxyaabo badan ayaa saameyn ku leh qaxitaanada lagu kala duwan yahay thaqaafaadka dalalka adduunya aragga kala duwan luuqadaha casriga isbedelaya waxyaabo fara badan ayaa lagu kala duwan yahay laakiin mafhuumku waxa weeyaan kalsoonida naftu inay tahay karti ama dareen gudeed oo uu ruuxu kashiisa ku beero waa wax la beeri karo maskaxdaada yayna gelin kalsoonidu waa wax lagu dhasho waa wax waxaweye dadka qaarun ay leeyihiin oo u khaasa waa wax cid gaara loogu talagalay maskaxdaada ha ka baxdo kalsoonidu waa waxay waa karti iyo dareen gudeed oo ruuxu kashiisa ku beero taasi oo ku hagta inuu aamino ama ku tiirsado awoodihiisa qofeed maxaynu nidhi waa wax uu qofku kashiisa ku beero waa dareen waa karti gudeed oo ruuxu kashiisa ku beero markay ku beeranto maxaa ka dhasha inuu qofkii aamino ama ku tiirsanaado awoodihiisa qofeed mar kasta oo uu dareenkaa gudeed xooggan yahay waa mar kasta oo qofku uu adduunyada dibaddiisa si dhiiranaan leh ula falgeli karo ulaahay afalgeli karo dhiiranaan baa ka dhalatay maxaynu nidhi waa wax ama dareen gudeed oo uu qofku kashiisa ku beero way beerantay maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya ama qofkii ay ku hagaysaa aaminaad uu naftiisa aaminsan yahay kadibna ku tiirsan yahay awoodihiisa qofeed mar kasta oo dareenkaa gudeed uu xoogan yahay waa mar kasta oo uu qofku adduunyada dibaddiisa si dhiiranaan leh ula falgeli karo dhiiranaantu markaa maxay ka dhalanaysaa kalsoonidii naftay ka dhalanaysaa waa mar kastooy u fududaanayso qofku in marka uu kufo uu kici karo in kadeed kasta oo uu muto uu ka soo kaban karo aisweydiina markaa maxaa dumiya kalsoonida nafta kow waxaa dumiya is-anaanashada laba waxaa dumiya inuu qofku dembiyadiisa weyneeyo uu gilti dareemo saddex waxaa dumiya inuu qofku mar walba shaym iyo ceebaal gudeed uu dareensan yahay afar waxaa dumiya cabsida shan waxaa dumiya inuu taladiisa farahiisa ka saaro oo cid kale uun uugu tiirsanaado inay waxaweyaan ay go-aan u gaadho lix waxaa dumiya kalsoonida qofka inuu u dhegdhego dadka liidaya dadka negatifeka ee liidaya inuu u dhegdhigo maxaa kala dumiya waxaa dumiya in nafla hadalkiisu uu noqdo mid taban ama negatifa maxaa kala dumiya waxaa dumiya inuu aaminsanaado inay muhiim tahay inuu qofku dhammaystirnaado ama perfect uu ahaado perfectionist inuu qofku noqdo maxaa dumiya inuu saamixi kari waayo naftiisa markuu khalad ku dhacaba uu ka dhigo adduunkii inuu rogmaday markuu isagu khalad ku dhaco uu naftiisii waxa weeyaan noqdo qof jallaada oo suunka iyo sawdka la dabagala maxaa kala dumiya in uu mar walba quudiyo ruuxdiisa waxa weeyaan waxyaabaha negatifeka ah yacni tusaale ahaan maanta social mediaha la joogaa haddaad habeen iyo maalin falowgaraynaysid qof markaad falowgaraysid ama qoraaladiisa aad akhridid ama vibkiisa aad aragtid ku dareensiinaya your nothing waxay ka micna tahay inaad qayb ka tahay cycalka ah inaad ku sii jirto kalsooni darrada waxaynu fahanay waxyaabaha dumiya kalsoonida sidee looga bixi karaa haddaba kow horta ku baraarug culimmadu waxay tarahaa kosmanafeedka ama psychologiga qofka bani aadamka ah maalintiisa ka badan toban kun oo fikradood baa maskaxdiisa kusoo qulqula intaa aad aamusan tahay ama aanad cid kale la hadlaynin maskaxdaada waa injiin shaqaynaya afkaaro ayaa isdhaafaya oo kusoo qulqulaya afkaarahaasi waa laba miduun inay kuwa positifa yihiin iyo inay kuwa negatifa yihiin marka tallaabada koobaad inaad u fiirsata horta waxaan igu soo dhacaya waa maxay fikradaha kugu soo dhacaya ma shalay baad ka fikeraysaayo tagtay ood ficilkaambi maxaad waxaa u samayn weydi maxaa saawo odhan weydi maxaad halkaa u mari weydi maxaad kaa u samayn weydi maxaad keer u samayn weydi maxay saa u noqon weydi mise waxaad ka fikeraysaa mustaqbalka say noqon doontaa oo mugdi kaaga sugan oo cilmilqaybi lama lihido maad soo waxa weeyaan kamaad warkeenine werwer baa kugu furan mise waxaad ka fikiraysaa waxyaabo imika taagan ood sileeday waxaa maad ku dhici kartaa waxaa miyaad samayn kartaa waxaa miyaad u qalantaa waxaas miyuusaa noqon doonaa u fiirso tallaabada koobaad waxa maskaxdaada ka dhex socda ama nafla hadalkaagu nooca uu yahay toban kun oo fikradoodii hadday maalintii kugu soo dhacaan oo toban kuba ay naftaada liidayaan ama shaki nafeed ay yihiin waxaad kuu muuqanaysaa amaaad qiyaasi kartaa in kalsoonidaada nafeedi ay hoos jirayso tallaabada labaad isciilkaambiga kusii dhegsanaanta ama kasii laadlaadka wixii tegay inaad suul isu sidato gudaheedood naftaada ka dhaa ku hayso gudaheeda iyo in kale ayay muhiima inaad u fiirsatid miyaan isciilkaambiyaya maxaan iska ciilkaambiyayaa maxaan ka qaban karaa waxa aan iska ciilkaambiyayo intee in leeg baan kontarool u leeyahay intaan soo celiyo taimka inaan burush qaato dib u soo masaxo waxyaabahaan ku soo khaldamay maxaa fudud ma inaan sii daayo fasaxo ka qaato wixii cilmiga ka qaato wixii xikmada ka qaato wixii khibrada dib aanan u soo celin tallaabada aan isku ciilkaambiyo dib aanu dareenkan iigu soo noqon bise inaan kasii laadlaado habeen iyo maalinaan cajalada shito maskaxdayda ku wareegto tallaabada saddexaad u fiirso dadka kugu hareeraysan waa dad noocmaa ma dad nafta kula xantaa ma dad maalin walba markaad aragto allah waa dilgooday waa adigan balanbalay maxaa kugu dhacay ma jeel baad ka soo baxday markaad la hadlaysid ma dad hadalkaaga liidaa markaad riyooyinkaaga uga sheekayso ma dad kugu yidhaaha waxaasi ma rumoobayaan ama meel lama gaadhisid ama u maqalantidba ma dad iimaankaaga khalkhalgelinaya waa dad nooc ma ah damooraad u fiirsatid oo seerkalka dadka kugu hareeraysani nooca ay yihiin mayay qayb ka yihiin inay naftaada sawirkaad ka haysataa oo hoos u dhaco mise waxay qayb ka yihiin in sawirkaad naftaada ka haysataa uu kor u kaco oo qof kalsooni leh aad tahay afar isweydii kalsoonidaadu maxid kale ku xidhan tahay goormaad ugu yacni sarraysaa dareen ahaan ama positivitiga ugu sarreeya goormaad dareenta marka hebel kula hadlo marka heblaayo kula hadasho markuu hebel ku ammaano marka heblaayo qoraalkuu soo qorto goormaad dareentaa ma cid kale ku xidhan tahay laxadaadka aad keligaa tahay eed keligaa meel iska joogto intee in leeg baad dareentaa inaad naftaada ku kalsoon tahay tan micnaheedu ma aha inaad dadka ka goodid oo qof solitudekiisa keligiis ka fadhiya aad tahay oo waxa weeyaan allahuma salli calaa sayidina maxamede aan cidnala sheekaysan cidna la hadlin cid kasta ka maarma ee waxaan waxaan ku weydiinayaa oo su-aashani ay kaa caawinaysaa kalsoonidaadu ma dadka kale ku xidhan tahay oo maalinta dadkaa kale ee ku ammaani jiray ammaantii kaa daayaan ama noloshaada si uunay uga fogaadaan mayaad yacnii xash inaad tahay dareentaa gudahaagii oo ay wax kaa maqan yihiin oona tallaabo qaadi karayn oo mar kasta aad u baahantahay cid kale hadalkeeda taas waxay kuu caddaynaysaa inaad cid kale sudhan tahay maxaad iska aaminsan tahay su-aashaas markaad isweydiiso sawirka aad iska haysataa waaxay bikul saraaxa markaad si daacada uga hadlaysid sawirkaad iska haysataa waa maxay maxaa ka dhalanaya su-aalahan waxaa ka dhalanaya baraarug baa ka dhalanaya waxaa kuu soo baxaya waxyaabahaad qarsanaysid meelahaad ka dhitinaysid markaad ogaatid meeshaad ka dhitinaysid waxaad isweydiin kartaa halkay iga soo raacday halkuu iga soo raacay ma hadallaygu yidhiba ma qaabkan u soo korayba ma marxalad nololeedoon soo marayba halkaan ka soo guntay waxyaabahan iyo sawirkaygan aan iska haystay noocan ah halkeen ka soo qaaday ma waxyaabo lagugu shaabadeeyeyba ood adiguna rumaysatay maxaa ka runa qaxitaanadaad naftaada siiso maxaa ka runa qof liitaanahay qofaan waxba samayn karin baanahay walaahi waxaa kuma wanaagsani waxaas aniga layma doorin waxaa laygama waraysan karo yaa kugu yidhi miyaad tijaabisay weli miyaad tijaabisay weli fariinta yaa kuu dhiibay yaa kuu geediyey kabaanaad xidhan tahay yaa kuu sheegay imise jeer baad u soo joogtay naftaada oo ku sifowday sifooyinkaa lagu siinayo imise jeer baad intaad waxaan isku dayday ay kuu shaqayn waayeen mise weligaaba iskumaa dayina waad iska aamintay in hebel iyo heblaayaa kugu yidhi waxaasoo su-aalaahi waxay kuu soo saarayaan meesha aad ka dhitanayso kalsooni darradu meeshay kaa soo raacday aan isweydiino inta noocay u kala qaybsanto kalsoonidu waxaa jira kalsooni jireed oo physical confidence wax la yidhaaho oo aad ku qabtid jendarkaa tahay ma nin baa tahay manaag baa tahay muuqaaga saad u eegtay maad deertay maad gaabantay maad castay maad madowday maad buurantay maad dhuuban tahay wejigaaga miyaad necab tahay lugahaaga miyaad necab tahay cidiyahaaga miyaad necab tahay sankaaga miyaad necab tahay halka halkuu ka yimi halkuu ka imanaya nacaybkaasi islaanta jaarkaa kugu odhan jirtay gaaboy mise hebelkan iska dheer baa lagugu yidhi ma midabkaaga ayaa lagugu liidi jiray bargaad yarayd oo hablaha kale sidanay u eegyihiin inantan maxaa ka duway baa lagu odhan jiray ka yar halkuu reerka umeekee halkuu ka yimi baa lagu odhan jiray halkuu ka imanayaa kalsoonida jidhkaaga aad waxa weeyaan fifty fiftygahay halkay ka imanaysaa yaa kuu sheegay maxaa ka runa weli si daacad intaad muraayadda isugu eegtay qalbigaaga halka ugu hoosaysa ma ka tiri ilaahow ku mahadsanid sidaad ii qurxisay ead ii abuurtay eed ii hagaajisay eed ii qorqortay ead ii dooratay fysical confidencekaagu markay kuu soo baxaan meelaha aad jidhkaaga ka necab tahay ama qaabka aad u aragto muuqaalkaaga dibadeed waxaa fududaanaysa inaad hagaajin karto wixii backage laguu soo dhiibay jawaana laguu soo xambaariyey yaraantaadii ama qofka lamaanahaaga kuu soo xambaariyay ama iskuulka kaasoo raacay madarsadda kaasoo daba jiitamay aad iska dhigi kartid dib aad ilaahay nuurka ahaa ugu celin kartid ood u mahadnaqi kartid ood aqbali kartid saaad u eeg tahay iyo qaabkaad u eeg tahay iyo cidda aad tahay in ilaahay kuu dooray walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ilaahay subxana watacaala markuu dadka abuurayey adduunkan uu keenaya oo kii malaa'igta ku lahaa waxaan doonayey waxaan doonayaa inaan waxaan samaynayaa dad khaliifo ah oo adduunkan dhexla qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa markaase waxay yidhaheen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak ilaahow madad adduunkan fidneeya oo dhiigka quba oo fasaxaadiya ayaad keenaysaa annakii anagu ku tasbiixsanayno ku weyneynayna ilahay muxuu yidhi qaala inii aclamu maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn ayaan ogahay kalsoonidii ugu horraysay yaa nagu qabaa ilaahay baa nagu qabaa ilaahay muxuu kalsooni ku qabaa ahaanshiyaheenna ku qabaa waxtarkeennu ku qabaa qofnimadeenna dadnimadeennu ku qabaa muuqaalkeennu ku qabaa qaabku inoo soo doortay ayuu ku qabaa maaha wax sudfada coincidence oo iska dhacay inaad hebel tahay ama heblaayo tahay ood casrigan joogtood hadalkaygan maqlaysid maaha wax iska dhacay habeenkaad calool galaysay ee millions and millions sbamka aabaha ka imanaya lagaa soo dooranayay ee hooyadaa lagu sharfayay inay uurka kugu qaado sagaal bilood ku sido ood adduunka ku dhalato mu ahayn waxa iska dhacay waa wax ilaah xakiim caliimihi uu soo doortay qiimahaaga dhabtaahi waa kaas adduunka waxaa nimi innakoo fidro saliima leh innaka oo aan dhibo cuskagaynagu oolin innaka oo aan negativity kaliya maskaxdeenna ku jirin innaka oo aan jidhkeenna cidinayna la xamanin ee xagtimahan iyo hadalladan iyo waxayn nafteenna ka aaminsannahay negatifeka waxa ina saaray waa bani aadamka waa biicadda waa qaabkaan usoo kornay waa adduunyadan iyo dhacdooyinkan marka waa inaan mararka qaar boos qaadanaa intaan istaagno aan iska dhignaa waxyaabaha inaynan lahayn ee layna saaray oon dib ugu celinaa qiimaheena dhabtaa aynu ku qotominaa ilaaha nuurkaa ina soo doortay ee yidhi qaala inii aclamu maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn baan ogahaye wa callama aadama alasmaaca kullaha markaasuu ilaahay cilmi oo dhan aadam siiyey aadamyuu ahaa aabaheen buu ahaa qof kastoo inaga mida cilmi iyo xikmad iyo aqoon iyo garasho ayaa dhex fadhida keliya wuxuu u baahan yahay qofku inuu baraarugo wuxuu u baahan yahay inuu dadaalo siduu xikmigaa xikmadaas iyo iftiinkaa gudeed uu dhugan lahaa wuxuu u baahan yahay inuu qiimeeyo naftiisa ixtiraamo naftiisa kor u qaado naftiisa sharfo naftiisa ku qanco muuqiisa muuqaalkiisa u hiiliyo naftiisa uga hiiliyo dadka negatifeka uga hiiliyo dadka hadalka waxweye dadka kula dulkufa uga hiiliyo dadka kula xamanaya naftaada way fududaanaysaa markaa inaad naftaada aqbashid inaad naftaada aqbashid xataa haddaad leedahay waxyaabaha dadku ugu yeedhaan disabilityga ama kala dhinaanshiyaha qaamuuska bani aadamka la yidhaaho way fudud tahay inaad ku baraarugtid oo aan yani kuu noqonin insecurity una kuu noqonin xilqadii aqbalaadda maxaynu kaga soo hadalnay wax kasta oo aad og tahay oo aad aqbashay oo aad ku baraarugsan tahay way adkaanaysaa in lagugu cagajuglayo ama lagugu liido ama lagugu shaabadeeyo inankii nebi muuse kasoo hadlaynay markuu fircoon ku lahaa alam nurabbika fiina waliidan walabitha fiina min cumrika siniin wafacalta faclataka alatii facalt wuxuu ihi qaala facaltuhaa idan wa ana min adaalliin yacnii markaad tahay qof ogaal leh ku kalsoon muuqiisa qofnimadiisa shakhsiyaddiisa way adkaanaysaa inay cid kale si fudud waxa weeyaan ay gidaarka kalsoonidaada u daandaansato maxaa jira kalsoonida noocyadeeda kale oo ay ka mid tahay emotional confidence kalsooni laxaweed inaad laxawgaaga kalsooni ku qabtaa waa wax kaa dhigaya qof powerful inaad tahay inaad naftaada ku ammaani kartid waxyaabaha positiveka aad samaysay tusaalahaan innakaa soomaali hadday nahay ubadkeena inta badan yacni dadkii hore iminka waxaan rajaynayaa waalidka iminka ubadada korinaya inay u koriyaan si positive oo ka duwan sidii waalidadii hore u korin jireen mar walba waalidku wuxuu u koriyaa qaabkii iyaga loo soo koriyey marka markasta ogaalka waalidku uu sarreeyo waa mar kasta oo tarbiyad ogaalle ubadkii la siiyo maaha inan liidayo waalidkii hore laakiin waxyaabo fara badan oo naqs keenay oo ay sababayso lasoo kala dhaxlida lasoo kala dhaxlay tarbiyada waxweyaan traditionalka ayaa maanta jira fa waxaa laynagu soo koriyey inaan wanaagyadeena qarino qayb badanoo innakaynaga mid ah qofka hambal baad tahay hadaad maaragta wanaagaagaad qariso oo marka lagu ammaano aad soo booto oo lagu yidhaho waad qurux badan tahay waa iska caadi hebel maad argayso heblaay maad arkay thank you waad mahadsan tahay inaad i ammaantay amaad quruxdayda sheegtay mara fara badan dadku way ka xishoodaan fa emotional confidence waxa weyaan horta inaad ku baraarugtid waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay hebel baad tahay ama heblaayaa tahay waxaasaad ku wanaagsan tahay qir oo qaado oo sheeg inaad waxaa ku wanaagsan tahay amaa binicmati rabbika fa xadith maaha inaad qab iyo kibir iyo maaragtay self centered aad noqoto balance bay u baahan tahay kalsoonidu laakiin waxyaabaha qurxinaya sawirka nafeed aad iska haysato waxba inaad ku baraarugto waxyaabaad ku wanaagsan tahay in aad dhitayn kartid oo aad biirin kartid oo naftaada aad xasuusin kartid waxyaabaha wanaagsan ay samayso darajo saraad keentay goolaad lahayd baad gaadhay waxaadis lahayd ma samayn kartaad samaysay meel ugu dhitay maalintaad naftaada ka shakido ayaad soo xasuusin doontaa walahi maalintiiba aniga waxaa sameeyey marka waxay kuu noqonaysaa dhiirigelin bay kuu noqonaysaa self affirmation bay kuu noqonaysaa waxyaabaha kale dhisi kara ee kalsoonidaada laxabeyd waxaa ka mid ah in aanad noqonin qof xambaarsan waxaanuu isagu samayn marar badan dadku waxay sameeyaan inay ku dadaalaan raaligelinta dadka kale xataa iyagoo iyagu khaldanayn oo wax dhibaataa geysanin ayaa markasta waxay ka apologise garaynayaan dembi aanay samaynin qofku inuu qof accountable noqdo wuxuu khalad sameeyey ka apologise garayn karaa gar qaadan karaa garowshiyo bixin karaa noqdo way fiican tahay waana wax sharaf iyo wanaag iyo maamuus ilaahay agtiisa iyo dadkaba lagaga helo laakiin ka waran hadduu qofku noloshiisa u noolaado inuu dadka kale u raaligeliyo rida nnaasi qaayatun laa tudrak raaligelinta dadka maha wax la gaari karo fa waxaad ku baraarugsanataa mar kastoo khalad dhaco meel ka dhaco isweydii waxaan maanaha sameeyey ma cid kalaa samaysay xaqayda yaa qaadaya miyaan u baahan inaan ka apologise garayo may you don't need inaad apologise garayso jawaanaad lahayn ha xambaaranin taasi waxay kaa caawinaysaa sawirkaad naftaada ka haysataa inuu wanaagsanaado inaanad noqon qof isku lunsan oo waxa weeyaan een, hawo aanu lahayni ayna ku jirin emotional confidencekaaga waxyaabaha kaa caawinaya waxaweyaan inaad baratid meelahaad u jilecsan tahay inaad baratid triggerskaaga iyo waxyaabaha ku cariya inaad baratid ood kala saari kartid markaad gardaran tahay iyo marka lagaa gardaran yahay waxaa jirta iyaduna waxa la yidhaaho intellectual confidence oo ah kalsoonidaada aqooneed garashadaada waayo aragnimadaada adduunyada intaad joogtay arrimaha ku taabtay iyo say kuu taabteen iyo qaabkay kuu taabteen waa inaad ku kalsoonaataa waa inaad ku kalsoonaataa waayo aragnimada aad ka soo kasbatay iyo khibradaha aad ka soo qaadatay wakhtiga iyo waayuhu waa in ay kugu hagaan oy ku siiyaan aqoonaad ku kalsoon tahay ood ka tala bixin karto haddii tala lagu weydiiyo ood ku dhiiran karto inaad ka hadasho haddii ay hadal u baahato waxyaabaha kaa caawin kara ama korin kara intellectual confidencekaaga waxaa ka mid ah inaad ballaadhisid aqoontaada akhridid buugaag aanad hore u akhriyi jirin dhegaysatid muuqaalaad hore u dhegaysan jirin funuunta kala duwan ee cilmiga inaad dhex dabaalatid hadday fiq tahay hadday tafsiir tahay hadday luuqad kale inaad barato tahay hadday xirfad tahay inaad baratid sida dawaarka loo loo tolo baro sida xinaa loo sameeyo baro sida cuntada loo sameeyo baro sida gaadhiga loo wado baro sida loo dabaasho baro sida fardaha loo fuulo baro sida allahuma salli calaa sayidina moxamed sida nafta naftaada loo difaaca baro sida uh, maxaa la dhahayaa dhaqaalaha cilmiga dhaqaalaha baro the more aad wax baratid oo ay korto kalsoonidaada aqooneed ay korto waa the more aad markaad dadka kale dhex joogto aanad dareemin inaad ku dhex lunsan tahay ama aad ka yar tahay oo waxa weeyaan aanad waxba ka ahayn agtooda wadamo hore dadka waxaa la yidhaahayey aad kala qayb qaadan karto debateskooda iyo doodahooda upto date baad ahaanaysaa qof soo jeeda oo adduunka la socda oo dhiiran oo markuu cilmiga u baahan yahay dadka kale ka qaadan karo wixii isaga looga baahan yahay isaga laga qaadan karo oo aan rahaab ijtimaaci iyo maaragtay social anxiety ayna ku dhicin ka agdhowow adiguna lahow affirmationska positiveka naflahadalka positiveka dadka kuu tusaya ee kuu tilmaamaya wanaagyadaada waxaad ku wanaagsantahay dadka farta kuugu fiiqi kara waa inaad ka agdhowaataa serkalka dadka kugu xeerani waa muhiim qofna markuu ku arko koha bismillahi araxmaan raxiim maxaa kugu dhacay gebigaaga meesha waad ka baxday sodigan balanbalay majeel baad kasoo baxday ma sidanaad noqotay gebigaagiba waan ku garan waayay waan kaa naxay sidana uu kula xamanaya naftaadii markaad istiraahad wax wanaagsan isku day wuxuu ka odhanaya waxaas mayahay waa laga quustay cid samaysa waa la garan waayay adigaa samayn kara waa isdaalinin qofna waa qofku ku dhiiri garinaya kore waxawaad samayn kartaa waxawaad kari kartaa waxawaad ma xasuusataa berigaad waxaa samayso waxaan ishahaaga maaha ilaaha xafido hooyaday baa waxay halhaysu leedahay waxba ma luusgaraynaysid waxaan xasuustaa markaan dalkii ka imi yani ingiriiska imi waxaan imi system cusub waxaan u imi nolol cusub waxaan u imi weji cusub waxaan u imi luqad cusub waxaan u imi dad cusub waxaan u imi adduunyo cusub waxaan u baahanahay transitioninka intaan marayay xaalada aan ka soo baxay caalamkan ka imi caalamkan imika imi caalam waxaan u jeedaa labadaa dale kala duwan inaan la qabsi sameeyo fa waxyaabahaan xasuusta waxaa ka mid a markaan siraa wax cusub isku day inay hooyaday odhan jirtay waxaasi waxba ma luus garaynaysid markaan waxyaabaha qaaran ay aragto anigoo fifty fifty waxaan waa mahooysaa noqoy inay tiraaho waxba ma luus garaynaysid markaad isku daydo haddaad ku kuftidna next time saad u kacdood baranaysaa haddaad kufi weydo aad sidaad rabtay uga soo baxdidna falilah alxamdu walmina qofkaasoo kale wuxuu ku noqon karaa xaaskaagay noqon kartaa lamaanahaagay noqon kartaa ilmahaagay noqon kartaa saaxiibkaabay noqon kartaa macallinkay noqon kartaa aham shay wa inay jiraan dad si positive ah kuu dhiiri gelinaya diinteenna nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa sifada dhiirigelinta aad buu lahaa saxaabadiisa nin waliba magac buu bixin jiray nin waliba wuxuu ku wanaagsan yahay wuu ku dhiirigelin jiray nin walba waxa weeyaan horuu riixi jiray inuu hore u socdo ayuu riixi jiray maxaa ka mid ahaa naanaysyaduu u bixin jiray saxaabadiisa waxaa ka mid ahayd inuu ku odhan jiray inuu ku odhan jiray waxaa ka mid ahayd inuu odhan jiray low kuntu mutakhidan min annaasi khaliilan latakhadtu abaabakarin khaliila haddaan cid saaxiib dhow ka dhigan lahaa abubakar baan ka dhigan lahaa low kaana min bacdi nabiyan lakaana cumar ibn khadaab haddii nebi iga dambeyn lahaa cumar ibn khadaab buu noqon lahaa cumar ibn khadaab ayuu noqon lahaa yacni waxay ku tusaysaa siduu ugu baraarugsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in la afeemgareeyo oo qofka kalsooni lagu beero oo seerkalkiisa dadka ku jiro oo dhan uu dhiirigelin jiray lagugu baraarujiyo tooshka lagugu ifiyo waxyaabahaad ku wanaagsan tahay sababtaasay muhiim u tahay inaad kala miiran kartid oo aad kala ogaan kartid dadka inta ka shaqaynaysa inay kalsoonidaada kor u qaaday inta kugu joogsanaysa lacagta hoosteeda ku gelinaysa macahaada inaad ku baraarugtid adiga laftarkaagu meelahaad u wanaagsan tahay inaad sheegi kartid ood ku dhiiran kartid waxaas waxaas waxaasaan ku wanaagsanay anigu waxaasaan samayn karaa waxaasaan qaban karaa waxaasaan waxa weeyaan aan hagaajin karaa sababtaasaa waxaa ka mid a xataa markaad eegtid saxaabada laftarkooda markaad eegtid cabdillahi bin mascuud wuxuu odhan jiray wallaahi aladii laa ilaaha hayru suurad la soo dejiyo kitaabka ilaahay ma jirto ilaa waan ogahay meeshay ku soo degtay iyo sababtay u soo degtay iyo qaabkay u soo degtay haddaan ogahayna in cid kaloo iga cilmi badana jirto waan u tegi lahaa yacni waxay ku tusaysaa qofku inuu ku baraarugo cilmigu isagu leeyahay maaha kibir maaha qab maaha isla weyni nebi yuusuf markuu ka soo baxay jeelka markuu ka soo baxay ee ninkii uu yimi casiis masar muxuu ku lahaa ijcalnii calaa khasaa'ini alard waxaad ii dhiibtaa maamulka dhulka wax soo saarka dhulka waxaanay nin xafiido amiina waxay ku tusaysaa wuxuu ku baraarugsanaa oo kalsooni ku qabay awoodihiisa yaan lagaa dhaadhicinin inaad inay tahay liidnimo inuu qofku maaragta sheego wuxuu ku wanaagsan yahay oo aad si seelgaraynayso abadan waxyaabaha kale kaa caawin karaa kalsoonida naftaada waxaa ka mid ah inaad waxyaaba cusub tijaabiso inaad dhiirato weligaa haddaad cabsato oo aad istiraho waxba ma samayn kartid waxba ma samayn kartid halkaasood fadhiya laakiin dhiiro waad kici waad kufi waad gargariiri waad dhedidi waad ooyi waad naxnaxi laakiin marka dambe with practice waxaad arkaysaa adigoo cajaayiba ogolow inaad bani aadamtahood khaldamayso dambaabayso kacaakufayso bani aadamtinimaday ka mid kula bni aadama khataa khayra alkhataa'una tawaabuun waxaa dad arkayso ee madaxweyne leh ee mid shirkad madax u ah leh ee dhaqalyahana leh ee tababarayaa leh ee macalimiin leh ee aad kor u eegtaa qof waliba wuxuu waxaa jirtay marxalad uu gargariirayay uu naxnaxayay xataa rasuulullah sal ly slam markuu kusoo degay maxaa la dhahayaa waxayuu ku soo degay zammiluunii zammiluunii dada dada dada uu lahaa rasuushu saasay wada ahayd nebi muuse waa kii baqayay yaa muusa laa takhaf inii laa yakhaafu ladaya almursaluun ha biqin muusow dadkaan dirsadaa ma baqaan bani aadan baad tahay waad kacaysaa waad kufaysaa waad baqaysaa waad werwaraysaa waad naxnaxaysaa laakiin waynaad dhiirataa ilaahay aad tala saarataa awooddaadu ay ilaahay ku xidhnaataa soorska aad kalsoonida ka qaadanaysaa ee ilaahay ku aaminay markuu ku soo saarayeyba ee yidhi inii aclamu maa laa taclamuun waa inay ahaataa ka digtoonow oo ka digtoonow oo ka digtoonow oo aadaga feejignow in naftaada lagula xanto dad baa waxay u nool yihiin inay dadka naftooda la xantaan muuqaagay kula xamanayaan aqoontaaday kula xamanayaan qalinkaagay kula xamanayaan naftaaday kula xamanayaan kalsoonidaada ilaalinteeda iyo korinteeda iyo jafjafideedu waa mas-uuliyad adiga ku saaran kalsoonida kasbashadeedu waa safar maalinla ah second kasta ku baraarugaad ku baraarugto waxaan ma kalsoonideedu dhisayaa mise hoos buu dhigaya miyuu burburinaya miyuu iga fogeynaya nafteyda miyuu soo dhaweynaya waxay ka micno tahay inay kalsoonidaadu ay dhismayso maraaxil da-eed bay martaa kalsoonidu maraaxil wakhtiyeedad bay martaa kalsoonidii aad u baahnayd shalay markaad inanka yar ahayd markaad kureyga ahayd mid ka duwan baad u baahantahay maanta jaamacad ku jirto mid ka duwan baad u baahantahay maanta dareer samaysay inan yar markaad dhooci lahayd shalay iyo markaad soo dhadignaatay iyo markaad hooyo noqotod ubad yeelatay maraaxil fara badan ayaad soo martay wejiyo fara badan baad soo martay kalsoonidaad u baahantay way way kala wejiyo duwanaanaysa waxyaabo badan baa saameynaya marka inaad ku baraarugtaahi waa muhiim inaad ku baraarugto waa muhiim waxyaabaha aan soo sheegay ee dumiye kalsoonida liddigooduna waxay dhisaan kalsoonida marka waa tallaabada koowaad waa baraarug waa baraarug waa mas-uuliyadaada kalsoonidaada inaad dhistaa adigay mas-uuliyadii kaa saarantay inaad ku baraarugtaa nafla hadalkaaga inaad u fiirsataa dadka kugu xeeran inaad u fiirsataa sawirkaad naftaada ka haysato inaad u fiirsataa xirfadahaaga inaad korisaa daddhexgalka inaad kordhisaa wixii ku anfacaya dhagaysigooda iyo akhrintooda inaad kordhisaa ilaahay tawakal saarashadiisa iyo ku kalsoonidiisa aad ku kalsoontahay inaad kordhisaa ogaanshiyaha in aanad ahayn qof iska yimi adduunkana la doortay aad ogaataa qayb weyn ayay ka noqonaysaa sawirka aad naftaada ka haysatid